الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى أيام هذا أسقناتي wax walba oo aan u baahanay adduunya aakhiraba noogu caddeeyey kitaabkiisa munasalka oo muxkamka ah marka bacdamaa diintanada islaamku ay tahay wax walboo lagu tillaabsanayo mid ka warantay oo caddaysay xilligooda iyo xurmadooda iyo sida loo samaynayo waxaanu daraaso ku samaynaynaa mowduuc la yidhaahdo sawaad ama nikaax arrimo ka mid ah nikaaxuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay diintu aada uga warantay waana fanni weyn oo muhim ah guurkuna waa shay aada iyo aada loogu baahan yahay xaaladiisa in la ogaado oo ay dadku daraasa ku sameeyaan xayaatada la yidhaha xayaata zawjiya waa cibaada marka inay cibaado tahay waxaad ka gara doontaa siyaalaha ay aayadaha iyo axaadiidta uga warramayaan guurku wuxuu ka mid yahay nicmooyinka alle waaweyn ee addoommadiisa uu alla ku nicmaystay subxaanahu wa tacaala xayaatada dhulka dushiisa lagu noolaado khaali kama ahan waxyaalo raaxo ah iyo waxyaalo qallayl ah labadaba raaxada lagu haysto dhulka dhulka dushiisana waxyaalaha ugu waaweyn oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah xayaatada guurka oo xayaato aada iyo aada u wanaagsan lagu sheegay inay tahay allah subxaanahu wa tacaala oo arrinkaas ka hadlayaa wuxuu yidhi wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun allah subxaanahu wa tacaala aayadaha awooddiisa iyo cadamadiisa tusinaya waxaa ka mid ah in uu idinkaga qalqay nufuustiinna xaggeeda aswaaj iyo haween aad ku xasishaan ood ku degtaan ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala oo adinka baynkiinna uu markaa dhigay haweenka iyo adinkaba wax la yidhaahdo mawadda oo jacayl iyo maxabo ah iyo naxariis arrinkaana waxaa ku sugan aayado iyo yacni dalaa-il tusinaysa rabbi awooddiisa waxayna ugu tusugan tahay qoonka ku fakeraya oo eeg eegaya inuusan rabbi subxaanahu wa tacaala cayaar iyo licib adduunka kan u abuurin sida la garanayo haweenta waqtigii hore waxaa loo loo arki jiray inay tahay xayawaan aan ruux lahayn mu'tamarkii faransaha ee dhacay shan boqol yacni toddobaad siddeetan iyo waxay waxau dhaca baa la yidhaha shan boqol toddobaatan iyo lixdii waxay ku soo saareen qaraar ay leeyihiin haweentu waa insaan xayawaanna ma ahan laakiin waa insaan loo abuuray ninka inay u adeegto oo kali ah aayadda tan keliimada ah ee iftiinka badan leh markaan eegno oo afar iyo toban qarni ka hor uu allah kula hadlay nebigiisa sala allahu calayh wasalam waxay taqriirinaysaa haweentu inay tahay aaya min aayaatillaahi ka mid ah oo aan yacni laga khalqay ninka naftiisa oo nufuusta rijaasha laga sameeyey dhoobo kale lagama samayna dhoobadii ragga laga sameeya ayadana laga sameeyey oo ninka ayaa laga khalqay waxaa loo khalqay inay ninka sawjo u noqoto laakiin looma khalqin inay khaadimad la dullaysta noqoto waxaa loo khalqay in lagu xasilo oo lagu dego sakankana waxaa la yidhaha amar nafsaani ah waana arrin ou qofku u baahan yahay wehel iyo deganaan iyo waxyaalo saacida arrimo waaweyn ayaa ku sugan nolosha guurka waxaana aayaddu noo caddaysay waxyaalaha ay faransuhu dumarka ku sheegeen inay ka qaalisan yihiin kana sarreeyaan aayadda qur-aanigaa waxayna bartay qaymaha ay inanta muslimadaahu leedahay iyo sida dumarka ay diinta islaamka u qadariday iyo sida nolosha rijaashu aysan dumarka uga maarmin iyo deganaanta oo idil inay ku sugan tahay guurka iyo noloshaas lagu wada nool yahay guurka islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala oo arrintaa ka hadlayaa wuxuu yidhi huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha allah subxaanahu wa tacaala waa allaha idinka khalqay naf waaxida xaggeed oo aadam idinka sameeyey adinkoo idil dalow naftaana alla wuxuu ka abuuray ayada xaggeeda sawjadeedii si ay ugu xasisho qur-aanka wuxuu caddeeyey xayaatadatan insaanku ay ku nool yihiin in lagu aas-aasay oo lagu dejiyey caadifa oo loo baahan yahay in ay wada noolaadaan laba qofood oo nolosha wadaaga oo jacayl iyo maxabba ay ka dhaxaydo oo noloshoodu ay ku hagaagto wax walba oy u baahan yihiin inay wadaagaan oo qofba qofka kale oo ku dego ayuu rabbi wuxuu yidhi hal naf xaggeed baa laydinka sameeyey naftana sawjadeedii ayadaa laga abuuray waxaana loogu talagalay sawjada inuu ku xasilo uu ku dego yacnii aadam sidaas ayaa sawjada loogu talagalay marka sawjada nolosha ah xayaata sawjiya xayaatada la yidhaahdaa waa xayaato aada u qaymo badan waxaa halkaa ku sugan farxad inay ku wada joogaan inay wejiga isu furfuraan inay isu dhoolla caddeeyaan inay isdhagaystaan in ay hadal macaan oo jilacsan labada qofood iskula hadlaan xayaatada sawjiyada oo laguu sheegayaana waa mid sidaa salka ku hayda sawjku sawjadiisa ayuu ku xasilaa waxaana qalbigiisa ka baxa dhibaatooyinka faraha badan marka uu sawjadiisa la joogo midda kale sawjka qalbigiisa ayaa xaaraamta ka dega iyo inuu sino aado xibnihiisa ayaa xasila waxauna aada iyo aada uga baxaa radiilada iyo dulliga sawjadu waxay awood u leedahay inay ninkeeda ka dejido wax walba oo dhibaato ah isaguna awood ayuu u leeyahay arrinkaa isaga inuu sameeyo midda kale sawjku markuu ka soo shaqeeyo khaarij albayt ee waxyaala uu la soo kulmo ayay inanta muslimadaa u ilowsiidaa sidaa darteed ayaa lagu magacaabay sakan iyo wax lagu dego oo lagu xasilo oo lagu farxo oo raaxad fara badan lagu gaaro marka allah ha laga boqo subxaanahu wa tacaala hana loo garto guurku inuu yahay nicma nicmooyinka ilaahay noogu galay noo galay ka mid a midda kale waa cibaada hadduusan cibaado ahaan lahayn alla ma jideeyen subxaanahu wa tacaala waxaa aada laysugu dhiiro geliyey guurka alla subxaanahu wa tacaala oo dadka ku dhiiro gelinayaa wuxuu yidhi fankixuu maa daaba lakum min annisaa matnaa wa hulaata wa rubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum wa rijaashow guursada wixii idiin diib noqda ood ka heshaan oo dumarka ka mid ah laba guursada waa la idiin ogolyahaye ama saddex guursada ama afar guursada laakiin haddaad ka baqataan inaanan dumarka cadaala u samaynin hal xabba ku gaabsada iyo wixii gaalada laga soo qafaasho midigtiinu hanatay aayaddaas kariimadaa waxay ishaaraysaa guurka in amar lagu bixiyey culimmaduna amarkaa waxay isku khilaafeen inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay axadku hadduu sina ka baqo inuu waajib yahay layskuma diidana waxaana laga garanayaa guurku inuu amar weyn oo cadiimo yahay oo rabbi uu ku jideeyey kitaabkiisa ouna ku dhiirogeliyey dadka nolosha la yidhaahdo xayaata sawjiya yacni nolosha yacni sawjiyada ah oo ka dhaxayda sawjka iyo sawjada oo aada iyo aada loo doonayo marka rijaashii waxaa lagu yidhi hal guursada ama laba guursada weeye macnuhu ama saddex ama afar laakiin waxaa la duldhigay arrin aada u adag oo in shardiyaa ayaa la keenay waray haddaad ka baqanaysaan inaadan cadaalo samaynin cadaab ha shaqaysanina oo cidhiiri alla ha ku dhicinina ee hal kaliya ku gaabsada kolley halku waa idinka faynayaa laakiin haddaad ishubtaan ood cadaalo samayn kartaan oo xuquuqda laydinku leeyahay aad ka soo bixi kartaan guursada ugu badnaan afar haween ah ayuu allah yidhi subxaana wa tacaala xigmada halkaa ku jirtaa waa xigmo aada u cajiib badan waxyaalo badan ayaana dhaliyey in guurka loo ogolaado ragga afar haween ah iyo waxaa gaarayo afarta labo ilaa saddex ilaa afar ma doonayo xigmadaas inaan hadda dhex galo maxaa yeelay tacadudu sawjaad inaan ka warrama dooni mayn laakiin waxaa jirta run ahaan qofkii aada u eega nusuusta waxyaalo badan ayuu dareemayaa shardi laakiin inay cadaalad samaynayaan nimanku waayo xadiid saxiixa ayaa ku soo arooray hadduusan ninku cadaalad samaynin inuu imaan doono maalinta qiyaamada asagoo dhinac jirkiisu u buusan yahay marka waa dhibaato aada u weynan badan alla subxaanahu wa tacaala oo guurka dadka ku dhiirogeynaya inaan laga maarmi karinna sheegayaa wuxuu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna haweenku waxay adinka idin yihiin labis adinkuna waxaad u tihiin labis ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka axad walba oo ninka iyo haweenta ka mid ah qofba qofka kale ayuu u yahay labis waxaa la garanayaa marka ay jiifanayaan inay hal mara wada huudaan axadkood axadka kale inuu u dulmo sidaa darteed ayay labis isugu yihiin midda kale qofba qofka kale ayuu ceebtiisa qariyaa midda kale qofba qofka kale ayuu wuxuu u yahay mid dejiya oo astura oo ilaaliya oo waxay ku wada nool yihiin nolol cajiib badan qur-aanka alle wuxuu ku sifeeyey cilaaqada ka dhaxaysa ninka iyo haweenta tacbiir ama cabiritaan daqiiq ah oo qurux badan bacdama uu alla yidhi haweenku labis bay idin yihiin adinkuna labis ayaad u tihiin labiska waxaa la garanayaa waa ahamu shay shay midka ugu weyn oo insaanka badankiisu u baahan yahay weeye maxaa yeelay labiska cawradaa lagu asturtaa qabowga ayaa laga gashadaa kulaylka ayaa laga xirtaa sharabta qofka ayaa lagu dhowraa ninka iyo haweenta bacdamaa qofkood qofka kale uu jirhkiisu gaarayo oo iyadoon waxba kala xigin jirkoodu kulmayo ayaa lagu magacaabay labis inay isu yihiin way kulmaan jasad waaxida ayagoo ah ruux waaxida ayagoo ah laxdo keliya ayaa qofkood qofka kale u dunmaa xuduud u dhaxayda oo kala xirtaa ma jirto waxyaalo kale oo kala xigsadoo xiriiri karaa ma jiraan ee labadooda ayaa toos u xiriira axad walba axadka kale ayuu jir ahaan u asturaa sharaf ahaan u dhowraa nolol ahaan wanaajiyaa xoolahaa ka dhaxeeya naftaa ka dhaxayda asraarta iyo sirtaa ka dhaxayda sheekada iyo hadalka macaan baa ka dhaxeeya qofba inuu qofka kale ka farxiyaa u yacni ka dhaxaysa waa dad aan hadalka loo kala qaadin cilaaqada ninka iyo haweenta ka dhaxaysa waa cilaaqo weyn oo aan la xadidi karin marka aada loo sii dhex galo ilaa qur-aankii ilaahay ou labis ku matelay waa uu qurxiyey labis ayuu ku sheegay waxuuna ka cabiray tacbiir wax laga cabiro midka ugu quruxda badan leh taas waxaa laga ogaaday sida aan labiska looga maarmin ayaan guurka looga maarmin nin iyo haween labadaba marka waxaa la doonayaa qofka muslimkaa inuu ka fakero siduu u guursan lahaa hadduu guursadana uu ka fakero sida guurkiisa uu islaami mid ah uga dhigin lahaa nolosha diinta islaamku ay cabiraysana ay ugu wada noolaan lahaayeen ninka iyo haweenta isqaba haddaba waa in la dadaalaa oo rabbi laga cabsadaa diintana dhab loo ilaaliyaa in badan ayaa waxaan ka hadalnay xayaatada ka dhaxaysa ninka iyo haweenta oo aan in badan cabirnay xuquuqda inanta laga doonayo iyo midda ay ayadu ninka ku leedahay dadka qaybihii dhagaystay oo helay iyo qaybaha kale intaba waxaad moodaa inay weli ka ooman yihiin dhaqankii islaamka looga baahnaa guryihii laga dhegaystay xuquuqda laysku leeyahana in axad walbaa inta dhinac u jeestay ou leeyahay ma waxa kan baa la fuli karaa qofka ka hadlay waa qof aan isagu weli guursan midhaaba sidaas ayay dadkii leeyihiin war ama axadku ha guursado ama yow guursanin waxa la idiin cafirayaa waa nusuusta waxaana idinku wanaagsan inaad ku dhaqantaan aayadaha iyo axaadiidta marka aad nolosha wadaagaysaanna aad u wadaagtaan sida ilaahay ou raalli ka yahay nabiguna ou dumarkiisa iyo asagu ay ku wada noolaayeen sala allahu calayh wasalam axaadiidta nabiga oo ka warramaya wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xagga guurka idaa tasawaja alcabdu faqad istakmala nisfa diini falyabtaqi llaha fi nisfi lbaaqi addoonku haddou guursado macnaha qofku haddou guursado nin iyo naag waxu doonaba diintiisa marka laba loo dhiga dhig ayaa kaamil noqday dhigga kale rabbi ha uga cabsado maxaa yeelay diintu afka iyo farjigay ka fasahaadaa markuu axadku guursadana nis ayaa ilaalsamay diintiisii ka mid ah oo sinadii qurunkii iyo dadka oo layska sii eego ayuu ka tanasulay marka waxaa la doonayaa niska kale inuu allah uga boqo sidaas ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka bayhaqi iyo rag kalaa soo saaray duruqdiisa marka la jamciyo waa xadiid xasan ah wuxuuna xadiidkaasu taqriirinayaa oo uu sugayaa qofka muslimkaa masiirkiisa in looga baahan yahay guur inuu ku jiro waayo diintaada niskeed ayaa ku dhowrsamaya guurku waa wax shay aad iyo aad u qaymo badan bacdamaa nisfu diin ayaa kuugu dhowrsamaya lagugu yidhi waroy guurku waa habboon yahay ee nolosha guurka ha lagu dadaalo nolosha guurkoo laysu dirayo waa midda islaamiga ah midda maanta jirta waxay u badan tahay dadka inay uga sii darayso laakiin waxaa laga doonayaa inaan dadka oranin guurkii wow hallaabay oo aan saa looga tegin ee in la islaaxiyaa la doonayaa qofka markuu doonayo inuu guursado waa inuu baxsi daqiiqa galaa ninku waa inuu inanta doortaa ayaduna waa inay ninka doorataa waana lagama maarmaan doorashada waanu ka hadli doonaa haddii rabbi qadaro subxaana wa tacaala arrimaha daqiiqa oo la gelaya waxaa ka mid a istikaara sharciya marka ay dhacda ka gadaal baa guurka in la sameeya la rabaa waa inuu ninku istikaarayaa inantuna istikaarayda laba ragco ayaa la dukanayaa waxaa la akrinayaa marka labada ragco laga baxa ka gadaal ducadii nabiga laga soo naqliyey sala allahu calayh wasalam oo bukhaari saxiixiisa ku sugneed ducadaasu waa ducada istikaarada waxaan rajaynayaa qof walba inuu garanayo ducada ka bilaabanaysa allahuma innii astakiiruka bicilmik wa astakdiruka biqudratik ilaa aakhiriha qofkaan garanayna ha ka raadsado kutubta adkaarta iyo kutubta axaadiista oo ka hadlaya masalada ayada ah laba ragca ayuu dukanayaa oo sunno ah oo aan salaad waajiba ahayn markaa ka gadaal ayuu rabbigii ka dalbanayaa inuu khayr waafajiyo guurkana mid uu raalli ka yahay oo alla waafajiyo subxaana wa tacaala sawaajku waxa uu ka mid yahay umuurta kuwa ugu fadliga badan oo saacida qofka xagga noloshiisa xagga cimrigiisa xagga xayaatadiisa sugnaanshadeeda inkastoo qofka guursadaa uu dhibaatooyin kala kulmo owlaadda korinteeda iyo reerka dhaqankiisa haddana wuxuu dareemayaa inuu raalli ku yahay duma'niina iyo deganaan iyo nafsadiisa inay raaxa ku sugan tahay axadka asagu doobkaa oon weli guursanin wuxuu shucuurayaa xayaatadiisa inuu firaaqo haysto laakiin waxaa la dareemayaa noloshiisa inay nusaano ku jirto sidaa darteed waxay odhan jireen dadkii hormaray axadka dhallinyarada ah oo aan weli guursanin shabaabnimadiisa waa ku boqor laakiin mar dambe ayuu noqon doonaa addoon miskiin ah waxau kaloo miskiin noqonayaa xayaatada guurka kuwa ay ka dhaxaydo markay guryahooda galaan oy saxansaxadii wacneed dhex marto oy isku farxaan oo qof walba asagoo qoslaya ay gurga ka soo baxaan axadka asagu doobka ah oo aan weli guursanin iyo naag waxuu doono ha noqdo keligii ayuu maxal jiifaa mana uu hayo wax ay noloshu low ou nolosha la wadaago sidaa darteed wuxuu dareemayaa ayaa la yidhaha mar walbaba in noloshiisa wax ka dhiman yihiin aad iyo aad bay muslimiintu uga hadleen mawduuca guurku inuu wax qiimo badan yahay waxay niman badan oo dakaatiraa sheegeen oo adiba ah cudurro badan oo caqliga ku yimaada in ay sabab u noqoto guur la-aantu sidaa darteed guurka waa muhim ayadoo rabbi dartii loola jeedo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi addunyaa mataac wa khayru mataacihaa almar'atu saalixa waa xadiid muslim ku sugan adduunyadu waa mataac iyo badeeco yar oo lagu raaxaysto raaxada iyo mataacda adduunyadana waxaa ugu khayr badan gabarh saalixad ah oo muslimad ah oo cafiifad ah oo aada nolosha wadaagtaan ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam marka idan saalixad ah ninkii lagu arsuqay wax u dhiman waa yar yihiin oo wanaag ah isagoo muslim ahaa oo ilaahay diintiisa ku dhaqmayey inan diinta ugu kaalmayda haddii ilaahay waafajiyo inantii ayadoo muslimad ah oo diinta alla ku dhaqmaysa nin ilaahay diintiisa ugu kaalmeeyo la waafajiyana sidaa oo kale weeyaan marka nolosha guurku waa nolol hagaagsan haddaba hamoogaanina oo rabbigiinka baqda oo dariiqa xaqa umara rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi talaatatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex rabbi ayaa waajib isaga dhigay kaalmahooda oo rabbi waxaa xaq dushiisa ku ah inuu u kaalmeeyo saddex qofood almukaatab alladii yuriidu aladaa axadka la addoonsanayee la kitaabeeyey oo lagu yidhi intaasoo xoolaa haddaad iska bixido waa lagu qurayn ama jeelkaa lagaa sii daynayaa lagu yidhi axadka noocaansa alla ballan bow qaada inuu u kaalmeeyo waannaakixu alladii yuriidu alcafaaf iyo midka guursaday oo guurka ku doonaya dhowrsanaan iyo deganaan iyo owlaan xalaala oo yacni doonaya inuu zino iyo qurun iyo xumaan uga dhowrsanaado axadkaana rabbi ballan buu qaada inuu u kaalmeeyo kan saddexaad waxa weeye buu yidhi sala allahu calayh wasalam waalmujaahid fii sabiili illaah dariiqa alle qofka ku dagaalamaya oo diinta alle difaacaya oo xaqa u taagan rabbi ballan buu qaada isagana inuu u kaalmeeyo xadiidka tirmidi iyo nasaa-i baa soo saaray sanadkiisu waa xasan xadiidkan bal u fiirso cajaa'ibtiisa warguurka waxaa sharaf ugu filan bacdamaa uu rasuulkii la simay sawaajka iyo ou simay bayna aljihaadi fii sabiili illaah waxau siman bal u fiirsa rasuulka uu isla xariiriyey guurkii iyo difaacii ilaahay diintiisa loola loo dagaalamayey iyo qof xabsi ku jira ama la addoonsanayay xorayntiisa meesha guurka la joojiyey waa meelweyn waa shay qaali ah waana nolosha kaliya ee nolosha aakhirada in lagu sugo ku habboon guurku haddou hallaabana qofka dhibaato badan baa soo gaarta haddou hagaagana waa nolol aan la quuri karin qaymaha uu guurku leeyahay waxaa kuu caddaynaya waa shayga keliya ee adduunka sida loogu samaynayo aakhiro loogu sameeyo waayo iimaanka dadka muslimiinta ay leeyihiin adduunka say u leeyihiin aakhirana u leeyihiin guurkana say adduunka ugu samaynayaan aakhira ugu samaynayaan oo dumar cadcada oo kuwa adduunka joogaya iyo kuwa jannada lagu sameeya rijaasha islaamka lagu darayaa oo rabbi subxaana wa tacaala xaggiisa uu ka siinayo oo aan dhibaato laga soo maraynin marka guurka cajaa'ibtiisa taasaa laga garanayaa midda kale raaxada guurku inay raaxo cajiiba tahay waxaa laga garanayaa waa nolol aan adduunka iyo aakhirada labadaba laga maarmaynin midda kale nabigii ilaahay nolosha guurka waxau ku tilmaamay malab malabku waxyaalaha la cuno ugu macaan badan yahay guurkana malab baa lagu matelay xayaatada iyo istimtaaca ninka iyo haweenta ka dhexeeya bacdamaa arrinku sidaa yahay in dariiq wanaagsan loo maro oo la anba qaadaa way habboon tahay guurku waa wanaagsan yahay inta la maqlo ayadoo la indhala-ayay in weji weji laysugu tuurana ma ahan ee waa in laga fiirsadaa xayaatada guurka oo rabbi laga baqaa subxaana wa tacaala marka adilladaasu waxayna bareen qiimaha guurka waxaa aada iyo aada loogu dhiirogelinayaa muslimiinta inay dhowrsanaadaan waxaana lays amrayaa in khaliisada ilaahay bani aadamka ku khalqay oo shahwada ah dariiq wanaagsan lagu guto dariiqaas wanaagsan inta laga gaarayana qofku waa inuu nafsadiisa ilaaliyo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yuqniyahum allahu min fadlih war dhowrsanaan ha dalbeen oo ha is ilaaliyeen kuwa aan helaynin nikaax oo macnaha aan awood u lahayn inay guursadaan ilaa uu alla fadligiisa uga deeqayo oo awood ay ku guursadaan ay yeelanayaan oo ay gaarayaan heer ay mas-uuliyadda guurka xamili karaan dadkaasu ha is-ilaaliyeen isticfaaf iyo dhowrsanaan ha sameeyeen inta rabbi ou deeqayo ee maxalkaa asaga ah waxay ku gaari lahaayeen ay helayaan sidaas ayuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala waxaad marka arkaysaa in loo baahan yahay qariisadaa in la ilaaliyo oo qofku uusan ka fekerin shahwada gudashadeeda kali ah haddii aadan uwood u lahayn amaad isleedahay xuquuqdatan kama soo bixi karitid inta rabbi ku karansiinayo istixbaab samay waxyaalahan qariisada ah oo shahwada ah oo ragga iyo dumarka lagu khalqana waa rabbi arrin oo ku talagalay oon la inkiri karin maaha inay dadku is-innatiraan sidaa darteed qariisadatan in la ilaaliyo ayaa la doonayaa inta rabbi uu kuu fududaynaya mawduuca kan rasuulka sala allahu calayh wasalam oo sheegaya habka lagu cilaajiyaa wuxuu yidhi yaa macshara ashabaab man istadaca minkum ilba'a falyatazawaj fa inahu agadu lilbasar wa axsanu lilfardi waman lam yastadix facalayhi bisawm fa ina lahu wijaa war dhallinyarada kulankoodow axadkii adinka idinkamida oo sawaajka uwood u leh oo uwood u leh inuu karo mu-anta baa'ada waa mu-anta nafaqada iyo qudrada jinsiga ah labadaba qudrada jinsiga waxa weeye inuu inanta ou raalli garayn karo jaanibka jinsiga jinsigana waxaa loola jeedaa isu tegitaanka inanta iyo inanku ay isu tegayaan oo ay dhex marayaan wixii loo baahna inay dhex maraan haddii yacni uusa arrinka awood u leeyahay mas-uuliyaddana uu qaadi karo xagga maamulka oo ku saabsan inanta maharkeeda iyo nafaqadeeda ninkii dhallinyarada ka mid ay arrinkaa karow guurso ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay guurka ayaa indhaha laabi og oo hadduu ninku guursado ama inantuu guursado qof kale ma eegayo maxaa yeele inantii nin waa haysataa nin kale eegi mayso ma rabto ninkii hadduu inan haystana gabdhaha cagaaran oo waddada maraya ma eegayo sidaa weeye macnuhu kaas ayaa indhaha laabi og farjiga ilaali og jirka dhowri og aad iyo aad baa guurku jirka u ilaaliya dadku hadday dad khayr leeyihiin axadkaan kari oon istidaaco lahayn waxaa dushiisa ah inuu soomo ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay soonku waa wijaa wijaa waxaa loola jeedaa waa wiqaaya waa dhowrid iyo sidri waxaa suuragala inuusan shahwada soonku yaraynin laakiin qofku markuu sooman yahay xusuus allow ku jiraa baahi iyo oon buu dareemayaa cadaab allow xasuusanayaa naftiisa ayuu tamallugayaa oo hananayaa marka sidaas ayaa loola jeedaa xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray shaki kuma jiro arrinta tan in loola jeeday islaamka awalkiisa iyo markaan dawla islaamiya jirin laakiin dawla islaamiya marka ay jirto waxaa waajib dowladda ku ah oo laga doonayaa inay dadka muslimiinta ku dadaasho siday ugu guurin lahayd oo ay ugu dadaali lahayd dowladdu inay nafaqaadka arrintiisa wax ka qabato waa dawla islaamiya oo dhisan oo xoog leh marka ay jirto waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam intaan dowladda islaamku xoogaysan qofkii dayn lagu leeyahay ha laga bixiyo ayuu dhihi jira kuma dukanaye laakiin markay dowladdu dhisantay oo muslimiintu caalamka qabsadeen qofkii dayn lagu leeyahay bankiga islaamkaa ka bixinayuu yidhi ilmihiisa iyo haweenkiisa haddaysan xoola haysanna waa la masruufayaa ninka shaabkaa oo dhallinyarada oo guurka u baahan waxuu ku guursadana aan haysan maharka iyo maamulkaas inay dowladdu qaabishaan la doonayaa waa dawla islaamiya sidii dowladdii cumar bin cabdicayis ay samayd oo kale waa markay dowladdaasu ay kafaydo masaakiinta iyo fuqarada baahidooda ay daboosho jihaadka dadka ku jirana ay dhaqaalaha ay ku dagaalami lahaayeen daboosho ayaa laga doonaya arrintaa inay wax ka qabato haddaan dawlad jirin sida balaayada caalamka ku habsatoo kale oo daanyarada adduunyada ka taliya ay ka taliyaan oo dhibka maanta jira islaamka haysta ou jiro ama ay dadku waeeyihiin dad ducafaa oon weli dhaqaala ku haynin gacanta waxaa laga doonayaa shabaab waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta oo dhallinyarada marka dhaqaala uusan jirin amaan dawla islaamiyaba gacanta lagu hayn in ay maraan cilaajka uu nabigu yidhi mara sala allahu calayh wasalam laakiin aan laysku daaweynin waxyaalaha shabaabka maanta adduunka ku nool inta ilaahay diinta ku ilaaliya mooye inta kale ay ku dhaqaaqayso waa arrin aad iyo aada u khayr daran rabbi in laga boqo ayaa loo baahanyay subxaanahu wa tacaala cumar binu cabdilcasiis waxaa ku timid siiradiisa wiil ou dhalay oo islaana isagu qaba markaa ayaa dalbaday haween kale in loo guuriyo baytumaalkana laga bixiyo maharkeeda aad iyo aad ayuu cumar arrintaas u rafdiyey ugana xanaaqay maxaa yeelay wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa baytulmaalka muslimiinta in dumar dhowra lagaga guuriyo raggii muhaajiriintahay ibno ilmahoodana aysan mid aysan haysanin ousan midkood haysanin hal haweena adiguna labaad doonin iyo saddex in laguu sameeyo muhaajiriintii rag yacni ilmahoodiina ma haystaan bou yidhi hal hal haweena macnahaas waxa weeye dadka muslimiintaa in la doonayo inay idi saacidaan oo ay markaa gobolkood ay guursadaan iqtisaadi ay kuwo kale ku guursadaan ay haystaan inay u dhisaan kuwan weli guursan ayaa la doonayaa oo arrinku uu sidaa noqdo oo dadka muslimiinta ay noqdaan dad ismusaacadeeya oo rabbigood ka baqa oo diinta islaamka ilaaliya waxaana laga gartay nusuusta aan soo akrinay nafaqadu inay waajib tahay oo ninka muslimkaa laga doonayo mas-uuliyaddaa inanta inuu xambaaro dhinac walbaba hadduu isleeyahay ma ilaali kartid oo kama soo bixi kartid waa inuu maraa cilaajka uu nabigu mar yidhi sala allahu calayhi wasalam oo soonka iyo nafsadiisa inuu ilaaliyo ah arrinkaas ayaa la doonayaa haweenku waxay ka mid yihiin nolosha raaxadeeda kuwa waxyaalaha ugu wanaagga badan bay ka mid yihiin waa guurka ayaa ka mid ah sida uu alla u yidhi subxaana wa tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay haweenka in lagu dego oo lagu xasilo nafta qofka dhibaatooyin badan oo dareemaysa ayaa ka baaba'a waxaa qofka axsaabtiisa iyo brobaleemkiisa lagu dejiyana waxaa ka mida guurka rabbi ayaa yidhi isagoo arrinkaa kasii hadlaya wajacala baynakum mawaddatan wa raxma raxmada iyo maxabbada iyo isla jiibsiga iyo wanaagga iyo dhimrinta meesha ku jirta ayay naftu ku degaysaa sidaa darteed haweenka macnaa guurka xalaashaa lagu qabo oo lagu noolaadaa min ajmali alxayaat xayaatada waxyaalaha ugu quruxda badan oo xayaatada raaxadeeda ugu wanaagga badan ayay ka mid tahay waa marka haddee mawadda iyo raxma halka ay jirto laakiin markaad leedihiin col iyo nabad midna ma ahan oona haygu qayliyin iyo war haygu qaylinayo arrintutoo la kala jeesanayo derbiga la kala eegayo hadal fiican aan laysku odhan karin oo aan xataa adbooweye abbaayo marnaba laysdhihi karin amaan magaca laysugu yeeri karin taas ma aha nolol waana noloshay u badayiin kuwa maanta jira wax ilaahay u gargaaroo khayr lama ahana marka rabbi ha laga baqdo subxaana wa tacaala noloshu nolol qaymo badan way ahayd laakiin waa lagu cayaaray waa laga saaray dariiqii loogu talagalay noloshu waa nolol aad u qaali ah waana nolol axad ilaahay khayr la doonay laysugu daro ayada iyo islaamnimada iyo diinta dhaqankeeda oo qofka hagaagsan yahay qofkii khayr lala doonaa laysugu daraa axadkii diinta lagu hanuuniyey oo ilaahay xaqa ku sugay ee nolosha guurku ay ka maqan tahay waxaa maqan raaxadiisa iyo deganaantiisa laba markii loo dhiga dalool ka mid ah waxaa ka maqan gurgii ou aakhirada ku sugi lahaa gurgi ugu fiicnaa markaa gur arrin weyn baa ka dhiman laakiin qofkii noloshaa loogu deeqo ee noloshii shugrigeedii ku cayaara ama nolosha ka dhigtaba shaawada gudo dameer dameer booday sidiisa arrintiinu ha noqoto kaas ayaa khayrdara haysataa isagana rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi markuu ka sheekaynaya jaanibka dumarka xubbiba ilaya min dunyaakum annisaaa waddiib wa jucilat quratu cayni fi salaat wuxuu rasuulku leeyahay waxaa lay jeclaysiiyey xagga adduunyadiina dadyow haweenka iyo diibka ayaa adduunyadiina layga jeclaysiiyey oon ugu jeclaa rasuulku diibka iyo carabta wou jeclaa dumarka guursigoodana wou jeclaa sala allahu calayh wasalam ishayda raaxadeeda qabowsigeeda deganaantayda waxaa alla yeelay salaada dhexdeeda ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam nolosha adduunyada lagu raaxaysanayana waxaan ugu jecelahay haweenkaa iyo diibka ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka waxaa soo saaray nasaa-i xaakim iyo axmed ibnu xambal sanadka xadiidku waa saxiix aad buu xadiidku u cajiib badan yahay bal u fiirso rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarka wou jeclaa guurkooda jacaylkaa laguu sheegayana waa midka uu alla raalliga ka yahay ee midka indhala-aanta ah oo cishiga beenta ah oo barabagaanka ah ma aha haweenku waa guryaha kuwa iftiimiya waa guryaha kuwa camira waa kuwa guryaha lagu weheshado waa kuwa owlaadda yacni xaggeeda xaggooda ay ka timaado waa kuwa owlaadda barbaariya waa kuwa nolosha qofka yacni ninka hagaajiya haweenku waa nicmo soo degdegta iyo mid dib dhacla labadaba nicmo soo degdegta way yihiin oo raaxo ayaa la- lagu helaa yani nicmo dibdhacda way yihiin oo awlaad kaa dambaysa iyo barwaaqo iyo khayraad bay sabab kuugu noqdaan midda kale waxay sabab kuugu noqonaysaa inaad ka dhowrsanaato zine iyo qurun ood aakhiro hagaagtid kolkaas sidaa darteed waa nolol aada u fiican deybku nafsadda ayuu farax geliyaa malaa'igtou farax geliyaa naftana aad iyo aad bay wanaag uga heshaa salaada isha ayaa ku raaxaysata waana naxariis la gaaro midda ugu weyn maxaa yeelay waa xiriirka addoonka iyo rabbi ka dhexeeya subxaanahu wa tacaala sidaas ayay salaaduna qiimo badan u leedahay waxaa nin shaaciruhu yidhi oo isagu aan khayrkiisu badnayn markaa haweenku waa shayaadiinna loo khalqay rabbi baan ka magangelaynaa min shari shayaadiin ayuu yidhi gabarh baa u jawaabto waxay tidhi haweenku waa rixan iyo udayg iyo caraf adinka laydiin khalqay kulligiinna waxaad ishtihaynaysaan haddaad ragtiin inaad riixaantaa caraf carfsataan ood sanka saartaan bay tihi arrinku haddoodan saa hayna waad ka durgelahaydeen bay tihi ee waxaad sheegaysaa been weeye xaqiiqadu sidaa weeye waayo waxau yidhi ina annisaaa shayaadiina khuliqna lana nacuudu billahi min shari shayaadiin buu yidhi haweenku waa shayaadiin annaga naloo sameeyey rabbi baana ka magangelaynaa shayaadiinta shartooda markaasay ugu jawaabtay ina annisaa rayaaxiina khuliqna lakum wa kullukum yashtahi shamu rayaaxiin bay tihi haweenku waa udayg iyo caraf adinka laydiin sameeyey kulligiinna waxaad ishtahaynaysaan riixaantaas inaad carafsataan bay tihi gabadhii u jawaabtay xaqiiqadu sidaa weeyaan yacni sidaas ayay qoreen culammadii hormartay oy ka soo naqliyeen rijaasha qaarkood waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a nin khaalid ibnu yasiid ibnu mucaawiye la yidhaah ayaa wuxuu maalin la hadlay cabdullaahi ibnu zubayr aad iyo aad ayuu ugu sifeeyey bukli wawcaayey waxaana ag joogay khaalidka gabar ou qabay oo ramla bintu zubayr la yidhah oo cabdullaahiga la dhalatay meeshay fadhidaa madaxeeda ayay raarcisay hal kelma kuma hadlin ninkeedii ayaa walaalkeed caayaya ju ayaduna ma odhanayso bal cajaa'ibta u fiirso cabdullaahi binu zubayr bay la dhalatay markaas ayuu khaalid ku yidhi naa maxaad la hadli la'dahay ma hadalkayga ayaad ka raalli tahay oo waxaan walaalkaa ku sheegayaa waa run mase inaad aniga ii jawaabtid ayaad iska dahiraysaa oo iskala sarraydaa waxay tidhi labada arrimood oo aad sheegaysaaba meesha kuma jiraan inaan kuu jawaabo anugu iskalama sarreeyo mana diidayo iyo si kastaba walaalkayna waxa aad sheegaysa macnaha ma ahan raallina ogama ihi saasaa meesha ku jirta laakiin haweenka looma khalqin inay ragga kala dhex galaan innamaa naxnu rayaaxiina lishumi wadami bay tihi annagu caraf baa nahay la ursado oo jirka loo dumo ayay tihi inantii marka maxaa annaga lahaanteennaa oo naga yani nag- nagu xambaaraya inaan adinka dhexdiina soo galno oo rijaasha haddaad adinku isxagxaganaysaan ninkii arrintii inanta ayuu la yaabay hadalkii waa ka aamusay qowlkeedii ayaa cajab geliyey waa isi soo taagay markaasuu wuxuu ka shumiyey labada indhood inta u dhaxaysa waa ninkii inanta qabo walaalkeed caayayey hadalkii ayaa aad u cajabgeliyey waa xishooday dib dambana waa u hadli kari waayey waayo hadal cajiib badan bay kula hadashay nimada isku qajajacle inaan dhex galno annaga nalooma abuurin bay tihi in nala carabsado oo jirka naloo dumo ayaa naloo khalqa bay tihi oo odayga noocaas ayaa nahay khalaas arrinkaas ayaa marka ninkii waxau ku xambaaray inuu ka aamuso istaagana indhaha inta u dhaxaydana oo inantii ka shumiyo xaqiiqada dumarku sidaa weeyaan waxaa loo khalqana waa nooca dadka muslimiinta marka rabbigooda ka baqeen hana ogaadeen xayaatada sawjiyadu inay mid aad u qaaliyo tahay dumarka islaamiga oo nolol xalaal ah lagula noolaado oo sawaaj wanaagsan ahna nolosha raaxada ugu wanaagsan inay ka mid tahay waxaa muslimiinta loo laga doonayaa inaysan la imaanin cibaado munxarifa rasuulka sala allahu calayh wasalam cibaado munxarifa markuu maqlay deg deg ayuu ku suuliyey waxaa dhacday sida saxiixaynka ku sugan saddex nin ayaa tegey guryaha nabiga sala allahu calayh wasalam nebiga cibaadadiisa ayay haweenkii nabiga waraysteen markii looga sheekeeyey nebiga cibaadadiisa way la yaraatay markaas bay yidhahdeen nabiga waa loo dembi dhaafay mid hore iyo mid dambabe annagu xaggaan ka joognaa midkood wuxuu yidhi anigu weligay hameen walba salaatuleyl baan u taagnaa mid wuxuu yidhi maalin walba waan soomin weligayna afurin maayo mid wuxuu yidhi dumarka waan ka dheeraanayaa weligayna guursan maayo rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa u yimid oo warkii maqlay waxau ku yidhi war nimanka sidaa yidhi sow adinka ma ahan ilaah waan ku dhaarteen ninka idinkugu cabsi badan oo idinkugu taqwo badan waa aniga maalmaha qaarkood waan soomaa qaarkoodna waan afuraa habeenka saacado ka mida waan seexdaa saacado ka midana waan dukadaa dumarkana waan guursadaa xadiidkaa wuxuu nabigu ku khatimay oo alfaadiisu ay bukhaari ku sugan tahay faman raqiba can sunnatii falaysa minii axadkii sunnadayda ka jeesta oo cibaado wax aanan anigu alle ugu dhowaan inuu ugu dhowaano ku talagala aniga iga mid maahan buu yidhi sala allahu calayh wasalam bal u fiirsa tawjiihaadka qur'aaniga iyo sunnada waxay na tusayaan waa in guurka nala ku dhiirageliyo kuwa suufiyada la yidhaah guurka way ka cararaan dadkana waxay amraan in guurka laga tago doqonnimo ayay u tahay ee qofka muslimkaa guurka waa inuu ku fekeraa dadkana ku dhiirageliyaa dariiq ou doonayo inuu ku guulaystana waa inuu ka dhigaa guurka in laga tago ayay dadka ku qasbeen waxayna dheheen looma baahnaba rasuulkii allena wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sunnadayda qofka ka jeestaa iga mid ma ahan shabaabkaa waxaa ku dhacay marka guurka loo diiday in cudurro badanu yimaadeen markay biyuhu ku xabismeen in akhlaaqdoodii isbedeshay markay guurga ka durgaan in ay isku dayaan inay qaladaad iyo waxaan loo baahnayn ku dhacaan iyo waxaan diinta islaamka ogolayn rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo xadiid saxiixa ku soo arooray oo bukhaari iyo tirmidi qoreen nabigu inuu walaaleeyey sala allahu calayh wasalam salmaan iyo abidarda salmaan ninka la yidhaha wuxuu maalin siyaartay walaalkii abidarda islaanta umudarda la yidhaah oo dharka gurga looga shaqeeyo marashaysan oo aan xarago iyo wanaag ka muuqanayn ayuu u tegey wuxuu ku yidhi maashaanuka yaa umudarda umudarday maxaa kugu dhacay sow ninkaagii ma joogo maad isqurxidid maxaa dhacay waxay ku tihi walaalka abudarda yaquumu leyl wayasuumu nahaar walaysa lahu fii shayin min addunya xaaja walaalka abudarda habeenkii salaatuleyl bau dukadaa maalintii waa sooma xaajo adduunyada kama lahan mana ou rabo mana ou doonayo saa darteed nin laysu qurxiyo ma hayno abudardaa yimid saaxiibkii waa soo dhoweeye walaalkii waa wanaajiyey cuntou u keenay waan soomanay cunbuu ku yidhi salmaan wuxuu yidhi ma cunaye ila cun waa la cunay waa afuriyey salaadii markii la gaaro habeenkiina wuxuu yidhi seexo aakhiruleylka ayay dukadeen akhiiran wuxuu yidhi ninka la yidhaha salmaan yaa abadarda ina lijasadika calayka xaqa war jirkaagu xaq buu kugu leeyahay wa ina liahlika calayka xaqa war haweentaadu xaq bay kugu leedahay war sum waafdir wasalli waaati ahlaka buu yidhi wacdi kuladii xaqan xaqa waroy soon maalmaha qaarkood gabalna afur salaada duko ehelkaaga u tag shay walboo xaqlana xaqiisa si oo rabbigaa ka cabso abidarda markuu salaadii dukaday nabiga ayuu u tegey nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sadaqa salmaan salmaan waa run sheegay marka xayaatada qalloocan muslimiinta looma ogolo oo cibaado ay ka dhiganayaan islaamku waa diinulxayaat waa diinta nolosha diinta inxiraafka iyo qaabdarrada ma ahan diinta qariidada bani aadamka alla ku khalqay sidii loo gudanaya mid ka warranta weeye mid ishortaagtay ma ahan guursada waxay muslimiintu yidhaahdeen guurku waa wax aada u qaalisan sida mas-uusa laga garanaya guurku wuxuu kaaga kaalmaynayaa shaydaanku inuusan ku waswaasin guurku wuxuu kaaga kaalmaynayaa nafsadaadu inay degto cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi guursada hal maalin oo adoo guur xalaala ku jira aada cibaadaysataa waxay ka khayr badan tahay sanad wax ku dhow cibaadadii ayuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi war guursada oo anigana aan guursadaba u yidhi oo ii guuriya mar haweenu ka dhimatay waan ma jeceli inaan alla la kulmo anoo doobahe ninka la yidhi axmed binu xambal waxaa la wariyey inay ka dhimatay sawjadii u dhashay wiilkiisa cabdilaahi ahaa markay ka dhimatay islah maantay dhimatay maalintii ku xigta ayuu haween doonay maalintii labaad maxaa kugu dhaca baa la yidhi waxaa nacayaa ayuu yidhi doobnimada oo guurku inuu habboon yahaan ogahayo guurka ayaan aad iyo aada u dalbayaa sidaas ayaa muslimiinta guurku agtooda uga qaymo badnaa sidaasowna qaymo iyo qaayo u leeyahay marka bal ha lagu dadaalo dariiq xalaalana ha loo maro indhala-aanna yaan laysugu tiirin guurka waxaan u soo tillaabnay inuu doorto ninka muslimkaa gabarh saalixad ah haweenta gabadha muslimadaana ay doorato nin saalix ah sawj iyo sawjo saalixayn ah in laysu dooro mushkilaadka sawaajku waa kuwo waaweyn yacni aadna u culays badan marka waxaa la doonayaa marka uu qofku gudagelayo inuu doorto axadka shariigiisa ah ee xayaatada la wadaagaya waa inuu iska baxsiyo si daqiiq ah imise dhallinyaro ah oo rag iyo dumara ayaa degdegay culusku waa fiican yahay u degdegay oo lagu sixray mujarad ay arkeen jamaalka qofka oy horay uga dhaceen oo markay ku dhaceen yaa weylaah yaa halaagayga ku qayliyey imisaa saasuu ku dhacday imisaa saasuu ku dhacday munaasabo ahaan waxaan soo qaadanaynaa in loo baahan yahay in inanta muslimadaahu ay deganaan isaga eegto ninka ay guursanayso ninka muslimkaana uu isaga eego gabadha u guursanaya deganaan islaamku waxa uu dadka ku dhiiro geliyey in ikhtiyaaru zawj aw zawja la sameeyo oo lagu doorto akhlaaqda salaaxa wanaagga diinta dhowrsanaanta iyo is-ilaalinta sida aayadaha iyo axaadiista noo imaan doonaan ay tilmaamayaan waxaa jirta nimanka reer qarbi la yidhaha jaamacaadkooda qaarkood ayaa waxaa lagu darsay majlis la yidhaha majlisul istishaariy oo looga hadlo shu-uunu zawaad waxayna yidhaahdeen shabaanta iyo shabaabaadka laasim inay iska ilaaliyaan qofkay nolosha la wadaagayaan xataa gaalanay saas bay leedahay islaamkana nusuusta siday noogu boodhi doonto waan arki doonaa war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo qofku waa qurxoon yahay waa dhalaalayaa hebel baa dhalay inanta ama ninku waa reer hebel ama waa ila dukala masaajidkaan ku arkay yaan loo dhexgelin ee guurka ka fiirsada oo qofka iska eega inuu qof khayr leeyahay oo salaax iyo diin iyo akhlaaq oo isku darsaday allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi inna akramakum cinda allaahi atqaakum alla agtiisa waxaa idinkugu karaamo iyo sharaf badan qofka idinkugu cabsida badan leh axadka idinkugu taqisan ninka ugu qaalisan nimanka waa ninka ugu taqisan dumarka gabadha ugu qaalisan waa gabadha ugu taqisan saasaana sharcigu noo caddaynaya rabbi ma dhihin qabiilka tolweynaha ah xoolaha kanleh kon caddaanta badan axadka taqiga ayaa ugu khayr badan buu yidhi qof taqiya doorta haddaad khayr doonaysaan rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wankixu layaama minkum wاsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih wallahu waasicun caliim war u guuriya kuwiina aan guursan oo adinka muslimiinta idinka mid ah iyo kuwa sulaxada ee addoommadiina ka mid ah iyo yacnii dadkiina axraarta oo muslimiinta iyo kuwa addoommada ee sulaxada u guuriya hadday fuqara yihiin rabbi baa fadligiisa ku deeqaya allana subxaanahu wa tacaala fadligiisu midoo waasiciya weeye maslaxadana allah isagaa ku cilmi leh aayaddaa qur-aanka u fiirso sawaadka uma aysan shardin ila salaax waxaan ahayn salaaxuna waa diin wa xusnu lkhuluq waalqudratu cala nikaax haye looma shardin hodantanimo iyo xoolo badan bal ilaah wuxuu ballan qaaday qofku hadduu faqiir yahay ee uu alla darti u guursado alla inuu deeqayo kafaa'ada islaamku ou sheegay altamasuku bilislaam wa makaarimihi weeye islaamka in la qabsado iyo wanaagyaalkiisa kafaa'o kale ma sheegin wax kaloo kafaa'o la yidhaah ma jiraan qabiil reer hebele iyo kidaa maya kafaa'atu nasab walmaal islaamka wasan kuma lahan in qofka kafaa'o looga dhigo lagu eego nasab iyo maal rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa la garanayaa yacnii inuu ku u guuriyey zayd ibnu xaarisa ibnatu cami yacni ibnatu camatihi ayuu u guuriyey gabadha ilma eedayihiin rasuulka sala allahu alay zayd binu xaarisa cabdiraxmaan bin coof walaashii bilaalulxabashi buu u guuriyey ninka la yidhaha abu xudayfa saalim ahaa waxaa loo guuriyey gabadha le hinda bintu cutba haye ba u fiirso waxa ay dadku leeyihiin annaga torweynaan nahay annaga reer hebel baan nahay wax ka jira inaysan jirin waxa kutubta fiqiga qaarkood qoreenna ilaah wuu ku ciqaabi doonaa dadka waxaa sheegay carabtu waa kida qorayshu waa kida cajabtu waa kida reer hebel baa isku yani isku isku kuf ah ilaa ay gaareen ninka dukaanka gala iyo ninka ma garanaysaa beerta tabca dumarkooda isma guursan karaan war waxay ku hadlayaan oo fiirsada oo isku kuf ma aha war kufka ou sharcigu ogolaya waa silaaxa xagga diinta ah ee rabbigiin ka baqda subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayh wasalam amar buu ku bixiyey nimankii reer beni bayaado ahaa ninka abaahindi ahaa oo la xureeyey inay gabdhaha ka guursadaan una guuriyaan sala allahu calayh wasalam caadadan sheegaysa yacni kafaa'ada xagga nasabka xoolaha xagga shaqada waa mid shaydaan dadka u dardaarmay oo wax ka jira aysan jirin rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala yaa lilasaf maanta bayna almuslimiin caadaadka macnaha ay shirkiga ka dhaxleen bay ku sugan yihiin waxaa lagu qadariyaa qofka qaaliban inuu xoolo leeyahay waxaa lagu qadariyaa qaaliban inuu reer ka dhashay nasabkooda iyo qabiilkooda la qadarinayo silaaxiisa iyo diintiisa in la eega waa qalla maa qalla arrin aad u yaraan badan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi idaa khadaba ilaykum man tardawna diinahu wa khuluqah fasawijuuh war haddou idinka soo doono axad aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ku tihiin u guuriya ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid sidaa haddaanan samaynin dhulka dhexdiisa waxaa ahaanaya fitna iyo balaayo iyo fasaad weyn oo carid ah ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam bal u fiirso waxuu nabigu ku xidhay axad diin iyo akhlaaq lagu hayo hadduu inanta soo doono u guuriya war qofku hadduu qof muslima yahay ou salaada dukanayo cibaadada ku dadaalayo laakiin qof akhlaaqda ka dhintay oo aan diintu waxba ka bedelin oo yahay inanta in lagu daro ma aha oo la yidhahdo ninku muslim weeyaan oon la yidhaahdo ma ahan inantu hadday xunguruf tahana dadka waa inaad u sheegtaa in loo qariyo ma ahan meeshaan dabeecad ay ku wada noolaadaan labada qofood oo diinta islaamku hogaaminayso waa inay leeyihiin markii dadku ay diin iyo akhlaaq laysugu daro way liibaanayaan haddii aan la yeelin dhulka fitno ayaa ka dhicin oo waxaa badanaya zinada iyo qurunka iyo isla cararka waxaana imaanaya fasaad xun oo dadka diinta ayaa ka hallaabaysa ee rabbi aan laga bogo subxaana wa tacaala xadiidka tirmidi baa soo saaray sanadkiisu waa saxiix rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi tunkaxu lmar'atu liarbacin limaalihaa walixasabihaa walidiiniha walijamaaliha fadfar bidaati diin taribad yadaak inanta waxaa lagu doonaa dabeecadda bani aadamka marka la eego afar arrimood middood ayaduna saasay ninka ku doontaa ayadana lagu doonaa maal qabiil diin iyo qurux qof yahow muslimkaa qofka diinta leh ku liibaan ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam haddaad amarkayga khilaafto ood qof diin la guurso weydo waad shallaayi doontaa gacmahaagu way faqiiri doonaan waad dulloobi doontaa gurgo gurgaagana rabbi baa hallay doona sidaas ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam bukhaari iyo muslim abu daawuud nasaa-i iyo ibnu maaja baa soo saaray waa in axadka muslimkaa ou qofka ku doortaa diin inta kale hadduu ku darsado quruxdii iyo wax kale iska yimaadeen gaaro wey axad diin leh otou rabbi yidhi walaa tunkuxu lmushrikaati xataa yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walow acjabatkum quruxda mushrikada waa inay cajabgeliso gabar qaawan oo ilma adeer yihiin oo sur dheer buu arkayaa waa shiikdan ama waa jaamici amase waa daaci markaasuu leeya wallaahi xijaabka waa qaadan bay igu tiri oo waa guursan wallaahi uma wallah ninkii gabar qaawan inuu guursado u qasbay inuu ka shallaayayo wax uu gaarayo khayrana inaysan jirin daalib inuu yahana waa laga garanayaa laa shaka fiih inanta muslimadda ee nin sigaaryo caba oo aan diin lahayn u qasadana waa sidoo kale qofka waa in diin lagu doortaa war madow gaaban oo hangofya leh haye oo guraaran oo yacni haddana guran ayaa kaaga khayr badan cagaar dhirir badan oo sur dheer oo sabar jilecsan oo sabar yar yar oo shayddaanada ee rabbigaa ka cabsa madowgaa diintana guursa oo markay xijaabka isku riddo quruxdeeda aad la yaabaysid guriga marka laysugu tagana caddaanka lama cunee akhlaaqda iyo diintaa la cunaa caddaanku waa qayirmaa quruxdu way isbeddeshaa halda intay ka dhalaysay ku xidhan tahay oo uu soo dabcayo ayada horaadkeeda jirkeeduna isdaynayo caqli miyaadan lahayn ogoondarankamaa ogoondaradama iska daynin dulliga caqliga daran oo ninkaahaw oo dhalaalka iyo dhoolla caddaynta fanaxdu ay firatay iyo dhegadhegaha ay inantu ka mulayso dhegadhegaha iyo surka silsilada ku jirtaa maa ka fiirsatid sanshada miyaad run mooday dhalaalaysa ma rabbigaa ka baqatid oo diinta islaamka ilaalidid xaqiiqada waxaan la huri doonin waa akhlaaqda iyo diinka cagaarku waa qayrmaa wayna dullowdaa ragga islaameed bay salaanta ku baacidaa adiga hortaada ayaa inta gacanteeda la qabto oo la salaamo ayaa hortaada iyadoo taagan naaskeeda la dhaqaajinaya miyaan caqli lahayn oo rabbigiin ka baqda subxaana wa tacaala ogoondaran inanta guursanaysa ninka sagaariyacabka oo shaaribaweynahay miyaadan ogeyn hortaada inuu ciyaal suuqad ku raacayo oo mid gafuur cagaara oo afka soo marsatay xayrta qaansiirka ay u timaada abbowa hebelna kici ay ku odhan doonto oy gacanta ku baacinaysa xabadka u saraaxi doonto adoo meesha fadhiya naamaa caqli yeelatid oo oqoon qaadatid waa adiga odhanaya jannaano weeyo oona sacawdiga ka yimid oo wuu soo shaqaystay sidaa arrinku haddooyow gaari jabaan adiga ku dhibayo orod oo adaa dulliga arki doontide war diin isku raaca oo daa'imkiina ka cabsada oo dulligaan iyo duni jacaylkaad ku jirtaan iska deeya caqli haddaad leedihiin waa markaad isguursanaysaan waa marka arrintu ay tahay arrin islaami ah sawaadka islaamiga ah ayaa lagu liibaanaa inta kalena waa laga shallaayaa haddaba haddii aan qofka la weydiin sida uu qaymo u leeyahay xagga diinta xaqiiqadu waxay tahay owlaad khayr daranna inay imaanayso nolosha guurkaasuna mid qaab daran inay noqon doonto sidaas weeyaan marka yaan dhalaalku idin siranin anas ninka la yidhaha wuxuu yidhi umu salama umu sulayn abu dalxa ayaa guursaday fa kaana sadaaqu maa baynahumaa alislaam maharka dhexdooda ahaa islaamnimada ayuu ahaa umu sulaym cajaa'ibteeda u fiirso waxay islaamtay qabla abi dalxa abi dalxaa soo doonay muslim markaa ma aha hadalkay ku tiri u fiirso innii qad aslamtu abaa dalxow anigu waan islaamay adigoo kale lama radiyo laakiin haddee nin gabarh muslimada ayaan ahay nin gaala laa'iq iima ahan haddaad islaamtana ilaah baan ku dhaartee maharkaygu wuxuu noqonaya islaamnimadaada sidaasou ku islaamay diinta ku qaatay waana la garanayaa sow islaamka u anfacay sidaas ayaana maharkeedii noqday waxaa la yidhaha adduunka gabarh laga guursaday gabadha ugu mahar qaalisan umu sulaym bay ahayd maxaa yeelay maharkeeda islaam buu ahaa abi dalxa sow nabiga u difaacay kaan arag ilaa la garanayo dagaalka uxud waxuu nabiga u sameeyey sala allahu calayh wasalam iyo weliga oo dhan xadiidka macnaha tusiyey nasaa-i baa qoray sana saxiixa ay ayuu ku soo arooray marka gabadha muslimadda ahay umu sulaym dayashaa kuugu sugan waxay tidhi muslimaddaan ahay hoggaansantay ah oo jirkeeda asturtoo daa'imkeeda ka cabsanaysa nin daymo badan inaad tahay oo diraca waan ogahay laakiin diracnimadaada waxay waxtaraysaa markaad diinta alle u hoggaansantid warniyow intaad naadibtay oo dulli iyo gaalnimo ku sugan tahay aniga ima anfacdi ma ku yeeli karo nin la diidana hadda waadba ka fiicnaan jirta bay tiri halkaas ayay istaagta u fiirso hadalkaa asaga ah rabbigiin inta ka cabsataan halkaa istaaga oo diinta islaamka ilaaliya oo axadka waxaad ku qadaridaan ha noqodeen islaamnimo midda kale alla wuxuu yidhi laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah heli maydi dadka allah iyo maalinta aakhirada rumeeyey inay jeclaadaan dad allah iyo rasuulkiisa ka soo horjeeda la dhinactamaya warseed nolol iyo maxabo ula wadaagtay qof faasid ah oo diinta alle ka soo horjeeda oo ilaahay diintiisa aan ku dhaqmaynin maxaa yeelay guurka jacayl iyo cishqi iyo maxabo iyo qosol iyo wanaag baa ka yimaada axadka kansee jirkaaga ugu banayda oo saxansaxada wacan ula wadaagtay waaba cadow ilaahey eh miyaadan arkaynin aayadahan miyaadan rumaysnayn dadku inaysan diin iyo imaan lahayn waad garan kartaa maanta jiraa siday u badan yihiin waayo guurkooda waa guur aan islaami ahayn rabbi ka cabso inanta muslimadda ayay isku guursanin in aan diin lahayn war ninka muslimka oo ha guursanin gabadh aanu mutadayinad ahayn xijaabkaan u gelinayaa ku andaco sidaas ku andaco markaad muddo haysatidna waxaad tidhaahdaa naagti xijaabka waa iga diidee saan yeelaa mana furi karo hadda mana hay kale noocaas oo kale sidaa ku hadal aakal shallaydid oo balaayaha kugu dhacdee axmed binu xambal ninka la yidhaha wuxuu yidhi gabarh cafiifad ah nin faajira inay guursataa ma bannaana yacni nin cafiifana gabarh zaaniyada oo mujrimada inuu guursadaa ma bannaana waxuuna ku fasiray aayadda alla yidhi wa xurima daalika cala almu'miniin mu'miniinta waa laga xarimay dadka mujrimiinta inay guursadaan ilaa inay tooba keenaan maahane hadday qofkii ka tooba keentay dembigii ama ninkii ama inantii oo qofkii islaami noqdo nacam gabdhihii wada qaawanaa jiray markay xijaabka qaateen oy diinta qaateen ay tooba keeneen waxay noqdeen muslimaad cafiifaada oo khayr badan oo dadka ugu wanaagsan oo ninkii nolosha la wadaaga oo ku farxayo maalin walba inuu la wadaago rabbi hana garansiiyo wanaagga xaqana ha nagu sugo xayaatada guurkana allah ha hagaajiyo halkaa ayaanu mawduuca ka sii wadi doonaa muslimiintow dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo guurkiina ka dhiga mid islaami ah oo qaarda